Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir ayaa magaalada Muqdisho si rasmi ah ugu soo xiray tababar gabdho bartay farsamada gacanta sida tolista dharka, cilaan-saarka iyo qurxinta dumarka, isla markaana ka hadlay Akadeemiyadda Hano. Munaasabadda xiritaanka tababarkan ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir, maamulka machadka Hano, iyo waalidiinta ardayda dhashay. Doctorate Sacdiya Siyaad, maamulka Akadeemiyadda Hano, ayaa ka warbixisay gabdhahan loo tababaray xirfadaha farsamada gacanta.
quruxda badan leh oo wax barteen dad isku filan maanta kambani sugsa kara waay waxaa la baray theory-gii practicalkii insha allah waxaan rajaynaynaa in intaa la maalgeliyo ayaga warshad yar ay subsadaan intay naqan lahaayeen marka inay ayaga intay baxaan qof u shaqeeyaan in ayaga loo shaqeeyo adduunku uu hormaray inuu qofkii fashion designkii bartay waa inuu haysto kambani oo manufacturing ah oo wixii u process garayn karo alxamdulilah steebkii ugu horeeyey oo fahamkii xarqaanka iyo xirfadihii way barteen fashion designkii iyo dharkii materialki iyo meelihii laga keeni lahaa iyo adduunka ma la jaan qaadi karaan waa meelaha ugu lacagta badan leh fashion design haddii la dhaho adduunka laakiin waa inaan waxbarashada iyo xirfadihii si fiican aan u sugnaa aan isku filnaana annagana aan isku tashanno gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir mudane cabdi casiis cusmaan oo soo xiray tababarka ayaa bogaadiyey maamulka akadeemiyadda hano isagoo gabdhaha kula dardaarmay in ay ku dabaqaan noloshooda baratee sida dadka loo toli lahaa waxaa baratee designa sida loo sameyn lahaa waxaa baratee inaad abuurtaan ganacsi yaryar ama micro business management wax la yidhaahdo inaad samaysaan intaas markaas ku heshaan waxaad ku tegi doontiin inaad noqotaan kambaniyada adduunyada ka jiro mid ka mid ah dalka soomaaliya oo lagu faano tababarkan ayaa waxaa baahi badan u qabay gabdhaha bartay farsamada gacanta iyadoo wax badan ka bedeli doona noloshooda